bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warkacawo kuwada ugu dar koran waxaa ka mid ah shirkii la filayey inuu ka qabsoomo magaalada kismaayo oo furmay guddoomiyaha gobolka munaadir oo sheegay in dhowaan gubtaa loo aqoonsan doono degmo wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shirka saddex biloodlaha ah ee cadaaladda dacyarta iyo carruurta soomaaliyeed nin hooyadiisa iyo xaaskiisa ku dilay gobolka mudug warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan putin oo hogaamiyaasha yuruba ugu yeeray inay yihiin doonfaaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan bilaawaniya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland ayaa maanta si rasmi ah lagu furay shirka golaha mustaqbalka mucaaradka soomaaliya kaas oo uu u martigelinayo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha siyaasadda ee ugu muhiimsan dalka gaar ahaan wax kabedelkii lagu sameeyey dastuurka federaalka soomaaliya oo muran xoogan dhaliyey iyo sidoo kale nidaamka doorashooyinka ee la qorsheynayo sanadka laba kun iyo lix labaatanka shirka waxaa ka qaybgalaya hogaamiyeyaal siyaasadeed xubno ka tirsan mucaaradka waxgarad iyo mas-uuliyiin hore oo ka kala yimi gudaha iyo dalka dibaddiisa kuwaas oo ka arrinsanaya mustaqbalka siyaasadeed iyo badbaadinta midnimada iyo hanaanka dowladnimada ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in uusan jirin khilaaf shaksi ah oo isaga kala dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo isaga madaxweyne xasan wax shaksi ah iskuma hayno cafiis ayuuna iga yahay keli waxa aanu u baahanahay in aan dalka badbaadino ayuu yidhi madaxweyne axmed madoobe oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi ma aha mid soomaalida lagu duminayo ma aha mid dowladnimadii lagu baabiinayo ma aha mid dowladnimadii soomaaliya meeshay joogto meelka xun loo siyooda waxay ahayd war sidani ma noqonayso taladaani dadbay ka dhaxaysaa aan isu nimaadno aan ka tashanno sidani sax maaha waxay dowladnimadu ku socotay wejigeeda inayna ku halaado maanta madaxweyne xasan sheekh isagaa madaxweynaha isagii madaxweynaha ahaa waxaa wax badan ka maqan shalay meeshii uu soo maray iyo marxaladihii lagu jiray iyo hadalladiisii iyo wixii shalay markii aan waxyaalaha qaarkood la diidanaa meesha uu taagnaa maanta extream boqolkiiba saddex boqol iyo lixdan buu wareegay umana muuqato waad nootiin waxaa maanta inala fadhiya sheekh shariif iyo senator madaxweyne hore puntland cabdixaafar hore ood garanaysaan laba kun labiyo tobankii meesha ay gaarayeen iyo hadalladu meelaha gaarayeendarintu ilaa markaa dambe laga gaaro dowladdii soo qabsado kumeelgaarka ayadoo loo diido dowladnimada aniga xasan labadoodoo banaanka ka jooga markaas maanaan ahayn dadkii dowladda ku dhex jiray ee wax sameynaya in markaa maanta ay noqoto inaan arki weyno shalay wixii la soo maray iyo siday ahayd oo maanta aan qaadanno sidanaan yeelaya anaa kan samaynaya hadday dibjadasi waxbarayso soomaaliya meelada ka bixinayo maanta halkaas waa la soo dhaafay adduunkuna hadda uu ka gudbay barnaamijkaas sidaa daraaddeed ba waxaa muhiimadda shirka ay tahay ama natiijada ka soo bixi doontahay inayna soomaaliya ku jiri karaynin gacan hal qof indhala-aan sidanaan yeelaynaa waan ku soconaynaa ay tahay sidii shalayda la yeelayay sida maanta ayna huraynin in la yeelo talada miiska la saaro waktiga dhimanna la garanayo waktiga dhiman ee maanta ka dhiman xilligii doorashadu baarlamaankuna waa la yaqaanaa abril buu dhacayay madaxweynahana waan garanaynaa inaan hadda intaa ka badan hawshaasi aynay noqon karin hawsii socoto taana macnaheedu uu yahay dhibaatada ka timaada waa qof waa mid qof walba saamaynayso taadaan bisa taasaan doonaynaa marka inaan ka hortay oo la caddeeyo inayna suurtagal noqon karaynin waktiga loogu talagalay waxaana mudaa
madaxweynihii hore sheekh shariif ayaa yidhi waa nasiib darro weyn in xasan sheekh oo dalkan ka warqaba in uu ka shaqeeyo in balaayo dhacdo la isdilo xasanno dalkan maalinba dhinacbaa laga kaab yahay ha kala firdhinin waa kan sheekh shariif oo arrimahaasi ka hadlaya laakiin waxaa nasiibdaraa magaca magaaladan in la xumeeyey doorashadii loo hanweynaana la qalluuciyey maantana qorac aaradiisa dadka lagu qoraayo taas dadka waxay ka fogeynaysaa dowladnimada waxay calaamad su-aal su-aal gelinaysaa waxyaabo fara badan oo ummadda soomaaliyeed ay ka soo fiyoobaan inay kasoo bogsanayeen arrin fiicanna maaha maadaama laga dhawaajiyey arrinta dastuurka arrinta dastuurka waxaa fadhiya halkaas nin odaya oo wada taqaaniin oo madaxweyne farole la yidhaahdo aniga aqoon uma lahayn waxaan isku baray waxaan isku baranay dowladnimada madaxaan isla galnay laakiin waxay ku soo dhammaatay inaan wada fadhiisanno oo dastuur meesha ka soo baxo dad badanaa igu eedeeya waxaan aaminsanaha aniga maanta haddii wax lagu ammaano ay jiraan inay aheeday in laygu ammaano meesha aan iskala soo bilaabnay iyo meesha aan ku dhammayno ah maanta inaan nahay dad family friends aana waxaan uma waxaan hubaa soomaaliya inaysan colaad u baahnayn in la heshiiyo oo dastuur lasoo saaro waa guul ummadda soomaaliya usoo hoyatay mar haddii dastuurka uu ka yimiday wadahadal iyo isu tanaasul iyo isugolaasho taasaa muhiima inaan xoojinno taas waayo farriinta aan dirayna annaga taas waayo tan aan rabno in doorashada lagu gaaro waxaan rabnaa meesha inay ka soo baxaan wax ummadda soomaaliyeed ay ku faanto ku biirsato xanuunka maanta ay uga bogsoodaan aada iyo aada umahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in dhowaan goobta loo aqoonsan doono degmo liibaan cadow ayaa magaalada muqdisho kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta ku dhawaaqay in deegaanka gubta loo aqoonsaday nidaam maamul oo si toos ah u hoos imaanaya maamulka gobolka banaadir deegaankan oo marka hore ahaa xaafad ka tirsan degmada daynile ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu sameeyey horumar iyadoo laga hirgeliyey jidad waaweyn islamarkaana xaafadaha ay u dhismeen si casri ah munaasabad si hersaraan loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka mida dowladda bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool deegaanka gubta ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab waxaa uga dhawaaqay in maanta laga bilaabo deegaanka gubta uu yahay beel hoos tagta maamulka gobolka banaadir gubadleyna anigaa u aqoonsada beel maantana waa degmo gobtana maanta ayaan u aqoonsaday beel maalmo dhowna insha allahu tacala waxaan rajaynaa inay degmo buuxda ay noqoto sababtuna waxay tahay haddee faqii tolkii kama janno tagaa la yidhee xamaree xamardaya baahiyahooda si gaaran ugu dhega nugulahay maadaama aan ka soo jeedo markaa dawaankaasaahee annaga waxaad noo dirteen waa keennay qodbasirana maahano ilaa madaxdii qarankan ka keennay wixii laydinka rabana ilaahay kuuroyo waxa waayey garab istaag heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo inaad dawladda soomaaliya ku garab istaagtaan sida ay waddankan meel wanaagsan oo birig mataqaanaa shacabka soomaaliyeed maaragtay u baahan yahay ay u gaarsiiyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa dhanka kale waxa uu sheegay dadka ku qulqulaya magaalada kismaayo inaysan u tegin inay hirgeliyaan doorasho ama ay ka qayb qaataan laakiin ay doonayaan in dalka ay qalqalgeliyaan islamarkaana ay abuuraan mucaarado cusub maanta kismaayo wan iyo kismaayo tu soomaaliya way ka gudubtay muqdishona way ka gudubtay mana yeelayna cid u celi kartana ma jirto ma jirtaa cid aad ka aqbalaysaan inay muqdisho u celiso kismaayo wan iyo kismaayo tu iyo garowan garowa tu xalka mqyacni doorashooyin toosa annagoo u soconno oo safuuf dheedheer lagu jiro hal milyan isdiiwaan gelisay kaararka aad qaadadawaysiin madaxda ida xakumayso maanta beesha maamulkeeda anaa soo magacaaba biri laakiin adinkaa magacaabayaan u codayhaysaan ma doonaysaan in labaiyo toban sana saddexiyo toban sana kadib yacni ka hor meeshii la taagnaay loo laabto ma doonaysaan horta dhaanka saakay baxay meeshuu noo wado waa meeshaas waxaana kugu waxaana kugu daliila odaga ay ka jiriyeen tale iyo xaq iyo cadaalad iyo doorasho waxaa la yidhi sirtiisa ninkaa bixi weyso saaxiibkiisaa la fiirshaa marka meeshaay xal ka raadiyeena waxay kugu waxay daliil cad kugu tahay xalka ay soo wadaan waa siyaasad shakhsiyadaysan annaga shacabka soomaalida xamar ku dhaqan maamul iyo shacab iyo dawladdeennana iyo xukuumaddeenna dan qaran iyo madaxweynaheenna dal xoreeye way diideen siyaasad shakhsiyadaysan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin oo ka qayb galay xafladan maanta loogu aqoonsaday deegaanka gubta inuu noqdo deegaan si toosa u hoos tago gobolka banaadir ayaa ka sheegay mucaaradka iskugu tagay magaalada kismaayo inay yihiin dad aanan doonaynin doorasho laakiin doonaya in dowladda la qalqalgeliyo oo laga hor yimaado waxyaabihii u qabsoomay ummadda soomaaliyeed kismaayo waxaa ka socdaahu doorasho ma ahan doorasho looma aadin wixii loo aaday ayadaa la sheegi doonaa doorasho halkaanay ka socotaa doorasho halkaanay ka socotaa dadweyneheeday ka muuqataa makaroofanaday ka muuqataa waxaa waaye ayadoo muqdisho doorasho ka socoto kismaayoon doorasho ka soconin isan doorasho ka dhacaynin sababta loo aadaayo oo loogu dabaaldegaayo ma garanay munaasabaddu halkaanay ahayd maanta inay goobtan joogaanay ahayd si gaar ah weliba dadka ay matalaan inay la joogaan oy kala qayb qaataan oo ina ku hoggaamiyaanay ahayd marka taas maanta way dhaaftay waxaan rabnaa halkooda inay ku soo laabtaan madaxdaas waxaan rabnaa dadweyne inay ku hoggaamiyaan rabitaankooda himiladooda inay ku hoggaamiyaan wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay shirka saddex biloodlaha ahaa ee cadaaladda dacyarta ee carruurta soomaaliyeed ahna soomana ayaanu faahfaahinayaa waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shirka saddex biloodlaha ee cadaaladda da'yarta ee carruurta soomaaliyeed kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shirkan oo uu guddoominayay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda mudane axmed xasan yuusuf ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha carruurta iyo laamaha cadaaladda sida booliiska iyo xeer ilaalinta shirka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray waxqabadka hay-adaha ku shaqada leh arrimaha carruurta saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha ka jira hirgelinta nidaam cadaaladed oo u gaar ah carruurta iyo da'yarta ka qaybgalayaasha shirka ayaa si qoto dheer waxay uga doodeen sharciga la xidhiira carruurta xaaladaha tacadiyada iyo xadgudubka ka dhanka carruurta iyo sidii loo xoojin lahaa ilaalinta xuquuqdooda si waafaqsan shuruucda dalka iyo heshiisyada caalamiga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane axmed xasan yuusuf ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo laamaha amniga si loo xaqiijiyo buu yidhi carruurta soomaaliyeed inay helaan cadaalad daryeel iyo badbaado buuxda
oo baarlamaanka wasaaradaha baarlamaanka wasaaradaha ayaa lid innaga maadaama aynu nahay dad isku xilqaamay inay maaragtay arrimahaas ka shaqeeyaan waxaa xil baa inaga saaran waxaana jecelahay halkan markaynu ka baxayno inaynu task force maaragtay isxilqaama oo arrimahaasi koordineed gareeya ma aha kuwa wasaaradda maaragtay cadaaladda ay gudbisay oo keliya hadday wasaaradda qoysku soo gudbisay hadday wasaaradda soo gudbisay gaashaandhigu hadday wasaaradda amnigu soo gudbisay sharci kasta oo carruurta iyo haweenka kuseeya inaynu maaragtay aynu maaragtay isxilqaanno oo xil iska saarno maxaa yeelay waxaynu ognahay in karamka hay-adaha dowladdu inuu maaragtay ku jiro gebogebo ilaa iyo inta haddana xilligay doonta ahaatee maaragtay lasoo dooranaayo qofna maaragtay garantiinu ma haysto inuu gaaraayo xilligaasi marka intaynu joogno inaynu maaragtay laga shaqeeyo oo arrintaasi laga howlgalo oo cid kastoo gacanta ku haysa xildhibaanada ama guddiyada maaragtay arrimaha ka shaqaynaya rag iyo dumarba dad maaragtay xilkasa oo maaragtay xilisa saaraya ayay ogyihiin laakiin caqabadaha jira waxaa weeyaan prioritieskii kalaa maaragtay oo ma lihi ma diidana oo ma lihin way diidan yihiin ama way beertaraynaya laakiin waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan oo kale ay priority yihiin laakiin aynu arrimahaasi kala aynu kala aynu ku dhiirigelino waxaan kaa baryaynaa ama aan kaa codsanaynaa inaad sharcigaasi isdhaafiso qaar ka mida maaragtay sharciyadaasi in ka badan sideed sannadood bay yaaleen oo baarlamaanka wasaaradaha baarlamaanka wasaaradaha ay yaaleen innaga maadaama aynu nahay dad isku xilqaamay inay maaragtay arrimahaas ka shaqeeyaan waxaa xil baa inaga saaran waxaana jecelahay halkan markaynu ka baxayno inaynu task force maaragtay isxilqaama oo arrimahaasi coordineed gareeya ma aha kuwa wasaaradda maaragtay cadaaladda ay gudbisay oo keliya hadday wasaaradda qoysku soo gudbisay hadday wasaaradda soo gudbisay gaashaandhigu hadday wasaaradda amnigu soo gudbisay sharci kasta oo carruurta iyo haweenka kuseeya inaynu maaragtay aynu maaragtay isxilqaano oo xil iska saaro degmada goldogoobe ee gobolka mudug ayaa ka dhacay dil aada u foolxun oo gilgilay bulshada deegaanka kadib markii nin lagu eedeeyey inuu dilay xaaskiisa iyo hooyadiis xaaskiisa iyo hooyadiis ninkan ayaa la sheegayaa inuu dhimar kale ah oo muddo ku xirna goob lagu xanaanayo dadka dhimar kale ciidanka booliska gobolka muduga gaar ahaan saldhigga ciidamada goldogoob ayaa sheegay inay si deg dega gacanta ugu soo dhigeen eedeysanaha falkaasi geystay eedeysanaha ayaa lagu magacaabaa cusmaan maxamuud cali waxaana lagu eedeeyey inuu dilay hooyadiis marxuumad xaawo cabdili faarax iyo xaaskiisa marxuumad farxiye maxamed xirsi booliska waxay sheegeen in eedeysanaha haddan uu ku jiro gacantooda islamarkaana si buuxda loo bilaabay baaritaano ku saabsan dhacdadaasi waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in ninka lagu soo sidoo kale la xaqiijiyay in ninka lagu soo taagi doono maxkamadda awoodda oo lasi cadaaladda loo horgeeyo halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydi hushor markan warka caalamka madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay in ruushka uu xoog ku qabsan doono dhulba madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay in ruushka uu xoog ku qabsan doono dhul badan oo ka tirsan ukraine haddii kiev iyo siyaasiyiinta reer yurub ee ugu yeeray doonfaarada ay qaabili waayaan soo jeedinta maraykanka ee heshiis nabadeedka ku saabsan isaga oo ka hadlay shirka sanadlaha ahaa ee difaaca ee ruushka ayuu putin sheegay in dalkiisa uu horumar ka sameynayo dhammaan dhinacyada dagaalka wuxuuna carabka ku adkeeyay in ruushka uu ku gaari doono yoolkiisa siyaasadeed ama si xooga sida ay sheegtay wakaalada ugu afkadhan ee wararka ee reuteres haddii dhinaca kale iyo taageerayaasheeda ajnabiga aha ay diidan inay galaan wadahadal noocan leh ruushka wuxuu ku guuleysan doonaa xoreynta dhulkiisa taariikhiga ah isagoo adeegsanaya hab milatari ayuu yidhi dhegeystayaal warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo afmeerayaa ciddoo warkay seeganay wax dib ugu daalacan karan barta aan facebook kuleenahay reedow george taas iyo nabadgelyo